إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo xeryaha dhadhaab ee ku yaala dhulka soomaalida leedahay ee kenya gumaysato ayaa waxaa ka dilaacay xanuun dadka saameeyey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda bilaabaysa baahinta tixano muuqaal ah oo ku saabsan boobka shidaalka soomaaliya hogaamiyaha maamulka ee xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dafiray in maleeshiyaadkooda ay dad rayid ah ku xasuuqeen deegaanka dacawaley tahriibayaal soomaali ah oo doonayey inay galaan qaaradda yurub ayaa ku geeriyooday jasiirad u dhow dalka isbayn xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan lahayn siyaasad iyo diblomaasiyad fadhisa marka laga hadlayo arrinta etoobiya ee la xiriirta badda soomaaliya shir wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka beesha reer xaaji saleemaan iyo wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa ka dhacday deegaanka camaara warka dibaddana laba dooni oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa ku kala degay xeebaha dalka tuunis iyo tanzaniya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur arbaco ah taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad labada kun shan iyo labaatan warkii oo dhan dagaal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo haashim ayaa ka warramaya weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa khasaare lagu gaarsiiyey askar ka tirsan maamulka jubbaland ciidamada aan khasaaraha la kulmay oo ka soo baxay magaalada kismaayo ayaa waxay doonayeen inay dhibaateeyaan bulshada ku dhaqan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo waxaana weerar kala hortegay rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadii doonayay inay bulshada dhibaateeyaan ayaana waxaa weerarkaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ciidamadan looga dilay duleedka magaalada kismaayo halka laba kalena laga dhaawacay isla duleedka magaalada kismaayo waxaa xalay ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askar huwan ah oo ay kor ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka dagaalkan ayaana yimid kadib markii ciidamada huwanta ay ka soo baxeen magaalada kismaayo kuwaas oo weerar ku ahaa deegaanka beerxaano ee dhaca duleedka magaalada kismaayo inkastoo ciidamadan ay kor ka waardiyeynayeen diyaaradaha maraykanka haddana kama aysa badbaadin inay ka nabad galaan weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dagaal toosa kala hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana halkaa mar kale ku gaaray diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobtii taasoo lagu daabulay meedadka iyo dhaawaca soo gaaray askarta weerarka la kulmay ugu dambayntiina ciidamadii huwanta ah ee kor ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka ayaa iyagoo jabay waxay dib ugu laabteen magaalada kismaayo xeryaha dhadhaab ee ku yaala dhulka soomaalida leedahay ee kenya gumaysato ayaa waxaa ka dilaacay xanuun dadka saameeyey cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa warkaasi ka warramaya wararka laga helayo xeryaha dhadhaab ee ku yaala dhulka soomaalidu leedahay ee ay gumaysato dowladda kenya ayaa waxa ay ku warramayaan inuu halkaasi ka dilaacay cudur dilaa ah xanuunkan oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn waxa uu yahay dadka qaarna ay kudoodiya ku sheegeen ayaa waxa uu xeryaha dhadhaab ku dilay ugu yaraan toban ruux waxaana la sheegay inuu dadka ku nool xeryahaasi dhadhaab uu inta badan soo dhitay iyadoona dadka qaar uu geliyey xaalad halis ah kani waa mid ka mid ah dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka warbixinaya qaabka uu cudurka yahay iyo tilmaamihiisa waxaad ogtihiin bishan labiy tobnaad iyo koobiy tobnaadba inuu xanuun aad u culus inuu waddanka soo galay xanuunihii qaxootigii aan ku oqoon jirnay oon oqoon jirnay oo xaaladii aan la oqoon jirnay xanuun ka bedelan oo daahri oo soo dariyey oo aan u malaynay inuu yahay virus inuu yahay yaa qaxootiga ka dillaacay wuxuu deynhayo ma leh saqiid ee kabiirbo qaxootiga waxay u bixeen alcadaala xanuunkaasoo ah kadudiw waxa la kadudiw asoo noocya badan nooc walba nooc nooc hadba nooc dadka u qabanhaya qaar dadka lagu ka qabanhayaa qaar wuxuu ku noqonaya naqash buu ku noqonhayaa qaar sankii dhiig ka keenhayaan
sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah bahda caafimaadka ee deegaanka iyagoona sheegay in ay la tacaalayaan dadka uu soo dhitay cudurka xarumaha caafimaad dadka ay noogu imaadaan waxaan daawo ka siinaa calaamadaha sida qandhada oo kale ee lalabada mantaqa ama shubanka ama maaragtay kor xanuunkaasoo kale ayaan daawo ka siinaa sifa maaragtay qofkii ay ugu dhicin eh, xaalado kale ama uu qofka usii gelin sida maaragtay eh, qandha hadday qabato qofka maaragtay oo ilmaha yaryar oo kale qandhada waxay u keeni kartaa maaragtay eh, qalal oo kale eh, fuuqbax fara badan way keeni kartaa qofkii lalaba ama mantaq ayuu sameynaya waxyaalahaasoo kale qofka waxay ku keeni karaan xaada- xaalado maaragtay khatar ah marka xaaladahaas ayaa maaragtay laga daaweeyaa waxaa waayihii u dambeeyey baraha bulshada qabsaday cudurkan dilaaga ah ee ku fatahay meelaha ay isugu imaadaan dadka bulshada sida kaamamka iyo xeryaha isagoona galaafta nolosha dad badan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa saacadaha soo socda bilaabaysa baahinta tixane muuqaal ah oo ku saabsan boobka shidaalka soomaaliya warbixinta warkani waxaa inooga diyaariyey maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay ee maxamed ciise taxanahan la yidhaahdo batroolka soomaaliya baylaha ah oo la kalboobayo ayaa soo bandhigaya maxmed ee daraasaad ku saabsan shidaalka iyo kaalinta uu kaga jiro asbaabaha loolanka ka dhexeeya dadyowga dunida ku nool ee xalqo weliba waxay si gaar ah diiradda u saari doontaa mowduuc gooni ah wuxuu taxanahan la kowsaday sanadkan cusub ee maanta kowda ah ee labada kun shan iyo labaatanka isagoona soo bandhigaya xogo badan oo xasaasi ah oo ku geedaaman shidaalka soomaaliya iyo arrimo badan oo muhiim ah taxanahan aynoogu magaca darnay batroolka soomaaliya baylaha ah oo la kalboobayo ayaa baahin doonaa allah idankii saacadaha nagu soo wajahan insha allah hogaamiyaha maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa dafiray in maleeshiyaadkooda ay dad rayd ah ku xasuuqeen deegaanka dacawaley sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar mustafa cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ee dowladda xabashida itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa waxa uu beeniyey in maleeshiyaadka liubolis ay dad shacab ah ku xasuuqeen deegaanka dacwaley ee ay gumaysato itoobiya waxa uu tilmaamay inaysan jirin hal qof oo rayid ah oo ay maleeshiyaadkooda ku dileen deegaankaas iyadoo muuqaallo lasoo duubay lagu arkay tobannaan ruux oo rayid ah oo ay laayeen ciidanka liubolis haddaba waa kan mustafa cagjar oo beeninaya in maleeshiyaadkooda ay dileen dadka rayidka ah arrinta dacaw- dacawoley dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanaya inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee urrada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waagaa dhacay waxaa hadda aad looga hadlayey xansuuq baa ka dhacay meesha waxaa kaloo laga hadlayey ciidankii liyo booliska waa xansuuqna waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xansuuqay maxaa loo xansuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xansuuqeenna ciddii xansuuqeen ee maatida ah yaynu baariyon wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal hal qof oo maati ah oo hubaysane ciidanka la dagaalami aan ahayn halkaa inaan kaga dhicin inaan kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ha ahaatee colaadda laftigeedaaba dhibaata hooyada ka ka- ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaatay ku tahay xukuumaddan waxay qaaday tallaabooyin dhowaan ayay ahayd markii dad ka badan boqol labaatan iyo shan ruux oo ay xasuuqeen maleeshiyaadka liubolis loo sameeyey aswadareed kuwaasoo maleeshiyaadka ay ku xasuuqeen deegaanka dacwaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxaana muuqaal xilligaasi lasoo dhigay baraha bulshada lagu arkayey iyadoo inta godad waaweyn la qoday oo halkii godba lagu aasayey toban meed maadaama la awoodi waayey in mid mid loo aaso maleeshiyaadka liubolis ayaa ah ciidan u carbisan dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo marar badan tacadiyaad kala duwan kula kaca bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda itoobiya tahriibayaal soomaali ah oo doonayay inay galaan qaaradda yurub ayaa ku geeriyooday jasiirad u dhow dalka isbayn cali aadan ayaa faahfaahinaya tahriibyaal soomaali ah oo doonayay inay galaan qaaradda yurub ayaa ku geeriyooday jasiirad u dhow dalka isbeyn dadka tahriibyaasha ah ee naftooda ku biimeeyey badda ayaa waxay wajahayaan xaalada adag kuwaas oo doonaya inay tahriib ku galaan wadamada reer galbeedka dadkaas waxaa ka mid ah soomaali marar badan ku leetay badaha waxaana dhalinyaro doonayay inay galaan qaaradda yurub ay qabow dartiis ugu geeriyoodeen jasiirad u dhow dalka isbeyn doon ay saarnaayeen lixdan iyo kow ruux oo ay soomaali ku jirta ayaa waxay ku degtay xeebaha u dhow dalka isbeyn mid ka mid ah soomaalidii ka badbaaday mashaqadaas ayaa ka warbixiyey xaaladda qabsatay tirada soomaalideenu labiyo toban qof baan ahayn markeenii hore muritaaniya nagala kaxeeyey meel la yidhaahdo nawaadiibo baddaa naloo qaaday badda markii naloo qaada kadibna gabar baa dhaxda uga tagnay oo ciidan baa nacayrsaday ciidankii markay nacayrsadeen marka gabadhii weyn dadkii kala ordayay gaari weyso waa la qabtay waxaan ku soconnay badda badda si aan u gaarno magaalada iyo badda masaafa ay isu jirtaa saddex saacadood ah waa lugeynayna marka lix saac oo habeennimo waxaan raacnay doontii safarkeennu sidaasuu ku bilowday kabacdii maalintii saddexaad oo la qorsheynayay inaan galno jasiiradda alhero ee waddanka spain waxaa naga ciladaabay g b s kii marka ciladaasu markay dhacday wixii ka dambeeyey nimankii doonta wadana waxay noo sheegeen jasiiradii aad noogu dhowdahay oo aan gelayno saacado kadib markii saacadihii kadib laisdiyaariyey oo aan ku dhownahay jasiiradii inaan galno oo jiheeyihii uu ciladaabay mar qura ayay waxay doontii aragtay markab naaqoodayaashu markay markabkii arkeeno inay badbaado ka dalbadaan ay damceenna markabkii uu naga cararay mid kale haddana la-aado wuu sii cararay mid kale la-aado wuu sii cararay ilaa maraakiibtii o dhan naga ordeen jihadina si toosa u lunto waxaan dhaafnay meeshii aan u soconno jasiiradda hayadaan dhaafnay jasiirad kalena waan haleeli weynay maalin afaraad baa nagu bilaabatay markaasna dadka xaaladooda soo xumaato ma garat wuxuu intaa ku daray in qaarkood ay u dhinteen qabow daran ee halkaas ka jira halka kuwo kalena ay miirka beeleen xaaladdu markay xumaato marka wiil cabdulqaadir la dhihi jiray allah u naxariistee maalintaasay xaaladiisu xumaatay habeenkaas lixdu maalinka lixaad ee lixdu soo gelaysu geeriyooday niyo wuxuu u geeriyooday qabow iyo wuxuu u geeriyoodo gaajo iyo haraad kadib raggii kale markay arkeen toban qofood baan ku harnay tobankii markay wiilka geeridiisa arkeen oo xaaladiisu ay xumayd oo habeenkii maalintii toddobaad ee xaaladiisu habeenkii toddobaad oo xaaladiisu xumaatay uu geeriyooday raggii kale qaar baa maskaxdooda isu noqoto ma garan ilaa iyo rag laba qofood aha maskaxdooda isbedashay oo waashay raggii baan celcel isu galnay ilaa iyo ay waalidoodii ay kasii darto oo ay tabar dhigaan aan biyaha ka celcelino habeenkii ay sideed soo gelaysay baan waxaan kusoo dhex dhacnay doomo kalluumaysataa african kusoo laabanay ha biyaha maroccan soo galnay marka habeenkaabaa wiil isagana la ohan jiray maslax ilaahi ha u naxariistee oo raggii waashay labadii ninoo waalato ka mid ah asna habeenkaa naftu ka baxday marka waxaan kusoo harnay sagaal qof oo saddex ka midahu ay maskaxdoodu aysan caadi yahayn iyo laba qofood oo meyda oo aan kusoo harnay ma garad meydkii waa wadanaayo umaanan sheegin inuu dhintay macnaha mid meydahoo iyaga ka dhintay oo jinsiyad kale ay tuureen marka anagu inay meydadkeena tuuraanaan diidayne geeridooda maanaan gudbin dad badan oo tahriib ah oo doonayay inay galaan qaaradda yurub ayaa hor ugu geeriyooday badaha iyadoona dhallinyarada soomaaliyeed ay fariin u direen culimmada inay ku qancaan dalkooda oo ayna ka faa'iidaystaan kheyraadkiisa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan lahayn siyaasad iyo diblomaasiyad fadhisa marka laga hadlayo arrinta etoobiya ee la xiriirta badda soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinaya cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda federaalka aysan lahayn siyaasad iyo diblomaasiyad fadhisa marka laga hadlayo arrinta etoobiya ee la xidhiirta badda soomaaliya wuxuu sheegay halka etoobiya maalinna aanay ku hadlin war iska hor imaanaya ayna bannaanka la taagan tahay inay doonayso bad ay iyadu yeelato ayuu dhanka kale ku nuuxnuuxsaday in dowladda federaalka madaxdeedu jeedinayaan warar kala duwan mar etoobiya waxay ku sheegeen cadow marna waxay ku tilmaameen saaxiib iyo in ciidamadooda ay nafta u horeen shacabka soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa hadalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo intaa ku daray in dowladda federaalku aysan lahayn awood ay wax ku kala xulato kuna meel mariso go'aanadeeda diblomaasiyaddeenii macno ma leh dowladaha markaa isqabannay ajnabiga ah oo etoobiya ugu horrayso aw diblomaasiyaddeenii maanta hadalaa maqle beri mid kalaa maqle beri mid kale ku-xigaa maqle beri dama mid kalaa maqle ayagana hal hadal besay ku hadlaayaan hal hadal besay haystaan badaan rabnaa sakuur ah riyaala bal ah sustainable ah halkaasay la taagan yihiin meel kale ma u dhaqaaqaan annaga maanta waa cadow beri waa saaxiib beri ma arki karno ilmaheenay lahaayeen dadka ayagaa ugu fiican naftay noo hureen annaga annaga la isbabedelayno because ma lihiin dee capacitigii capacity wax kuma xulnaba dee marka waxaan aan ka hadlayo waa existential waay waa halis annaga jiritaankeenna ku wajahan haddaan marka si serious ah oo dhab ah aan loo wajahin ya waxa aan arkayno waa symptomiskii waa qandhadii waay waxaan ujeedno colaadaha iyo isdilka iyo kala fogaanshaha iyo duulaanka dalkeena lagu yahay iyo damacana lakele waxaasoo dhan waa symptoms waay
haddaba ma ahan markii ugu horraysay uu siyaasigan dagaal afka ah warbaahinta umar iyo xasan sheekh bishii diseembar sannadkii aynu sagootinay ee labada kun iyo afar iyo labaatanka ayay ahayd mar uu ka hadlayay heshiiskii baadilka ah ee uu madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ankara ugu saxiixay abiy axmed uu xasan ku tilmaamay qof gebidhacleen badan islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin isagoo tilmaamay iskudhicii etoobiya iyo dowladda federaalka in xasan uu garab weydiistay dowlada shisheeye ilaa haddana uu wax ka qaban amniga dalka shir wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka beesha reer xaaji saleemaan iyo wilaayada islaamigahi mudug ayaa ka dhacday deegaanka camaara sida warbixinteeni uu ku eegayo maxamed sheekh cali afaarwaalxaato wow ku taal warfaayowma wanaagsano afaar walxaato oo wow ku taal warfaayowma wanaagsano afaar walxaado oo wow ku taal kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana u dhexeeyay wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo jufada reer warfaa oo ka mid ah beelweynta xaaji saleebaan ee degta wilaayada mudug kaas oo ka dhacay degmada camaara ee isla gobolka mudug shirka wadatashiga ayaa looga hadlayay oo lagu gurfaynayay aayaha jufada reer warfaa iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socda labada daraf sida waxgaradka nuqabada jufada reer warfaa iyo mas-uuliyiin ka socda wilaayada islaamiga ah ee mudug wilaayada mudug ayaa xalisay madmadow ka dhexeeya jufada intii uu kulan ka socday shirka ayaa waxaa barbar socday dowra diiniya taasoo u socotay waxgaradka reer warfaa muddo shan maalmood ah ugu horeyn waxaa goobta kelimad buraarujinah ka jeediyey sheekh ismaaciil walaalayaal wax kasta oo adduun iyo aakhiro uu qofku rabo ama uu rajaynayo ama uu raadinayo waxay ku xiran tahay inuu allah ka cabsado subxaanahu wa tacaalaa oo qofku hadduu taqwo iyo cabsi alleh uu la yimaado wax kasta way u fududaanayaan allah wuxuu noo tilmaamayaa haddii aad doonaysid inaad ilaahay diinkiisa barato oo aad wax barato waxay ku xiran tahay inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ka cabsato haddii aad taqwo la timaado waxbarashada way kuu fududaan sida uu alla yidhi subxaana wa tacaala wattaquu llaha wayucallimukum allah sidaasoo kale qofku haddii uu doonayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo baryadiisa u aqbalo waxay ku xiran tahay inuu allah ka boqo kamaa qaala tacaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu leeyahay waxa kaliya ilaahay wax ka aqbalaa kuwa alle ka cabsado sidoo kale waxaa meesha laga akhriyay bayaan ka kooban dhowr qodob kaas oo kasoo baxay jufada reer warfaa waxaana akhriyey maxamed ibraahim jaamac oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka kow adkeynta ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay xalisay wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray saddex beeshu waxay isla qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah si waafaqsan shareecada islaamka afar beeshu waxay isla qaadatay wixii ka yar konton halaad inay u kala bixiso cali iyo aadam shan beeshu waxay ballan qaaday inay ka qayb qaadato kahortagga xaalufinta dhirta iyo daaqa naqiib axmed maxamed fooley oo ah naqiibka reer warfaa ayaa kelimadio dardaaran mug weyn ah u jeediyay jufada uu naqiibka u yahay anugu waa foofooley waxaanu joognaa magaalada camaara waxaa isugu yimid beesha reer warfaa dad ilaa boqol ilaa sagaashan u dhexeeya ilaa siddeetan taqriiban siddeetan iyo wixii ka sare iyo boqol wixii u dhexeeya waa beesha reer warfaa shan maalmood waxaa noo socotay dowro islaami ah dowladda islaamiga ah waxaa barbar socday shirar u dhexeeyey beesha reer warfaa intaa ka bacdi dowladda aan soo qaadana waxaa ka mid ahaa qofka muslimkaa welihiisa yaa iska leh alwalaa warbara walaha yaa la siinaya qofka muslimkaa welihiisa yaa iska leh waa soo qaadanay waxaan kaloo soo qaadanay laa ilaaha ila allahu maa macnaa macnaheedu muxuu yahay laa macbuudu bixaqin ila allah alle ayaa xaq lagu caabudaa alle ayaa ma jiro alla xaq lagu caabudo ila allaahu allaha raxmaanka ma ahe waxgaradka reer warfa ayaa sheegay inay qodobadii ka soo baxay shirka ay qaateen oo ay ku dhaqmi doonaan waxaan caddaynaynaa annagoo ah beesha reer warfaay khaasatan reer camaaraad iyo carro kala duwan inaan ku heshiinay diyadii caqilada ahayd oo gaartay konton ilaa wixii ka badan inaan wada bixinno annagoo cali iyo aadanba ah kadib markii wax badan reer warfaa isku dhegdegeen sida wax loo bixi lahay walaayada islaamiguna inagu heshiisiiday inka badan annagoo fadhino afar beri degmada camaara ugu dambeyntii sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug oo qayb ka ahaa kulanka ayaa dardaaran u jeediyey jufada reer warfaa qaanadaasaa la geliyey annaga marka waxaa nala ka rabaa in aan fiirino duruqda aan marayno adiga isfiiri shaksiyadaada meel kale intaadan aadin isweydii allah muxuu kuu abuuray muxuu kaa rabaa adduunkan xaal lagu keenay adiga horta maxaa lagaa sameeyey asalka maxaad ahayd xibnahaaga madaxa ka bilow majaha ku geey qaybtaadan horo madaxa keliya meeqaa isku rakiban dhegahaaga fiiri foogaan kura fiiri indhaha fiiri sanka fiiri faruuryadan fiiri kullu xibin ka mid ah haddii la jaro khaymaha ay ku fadhida fiiri adiga foolxumada aad soo baxaysana fiiri intaan khaymahaba la gaarin iyo maogtahay diyada xibintu ay tahay intaan la gaarin foolxumada aad soo baxaysa fiiri is akhri adigu hoos isu fiiri waxaan dhan yaa iskale yaa sameeyey allah baa isugu kaa xiro isku kaa rakibay dantow kaa lahaa maxay ahayd وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يدعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله بأنه شيء مركلة يا مركلة وأنا نين مهد إلينا جهد قاعد بحسين يا أرتدى وناكسين اسكوا فقدين تلدي أد قوستين سيداد قوستين إن إلهي إنكو هرقليو وغلاف دنبو إيو ور دنبو ورفادي عيسى أوسن كي مانا إلهي بان كبرينا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وبالله توفيق si kastaba haatee wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa mar weliba ka dhaca kulamo ceenkaan ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta tan alfurqaan ugu dambeyntii warka dibadda laba dooni oo ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa ku kala degtay xeebaha dalalka tuunis iyo tanzaniya dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah ayaa ku degtay xeebaha bad mediterranean-ka ee dalka talyaaniga mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa bayaan ay soo saareen shalay galab ku sheegay in ilaa iyo labaatan qof oo rakaab ah la la-yahay kadib markii dooni ay la socdeen ku degtay badda mediterranean-ka mas-uuliyiintan ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen toddoba qof oo kasoo kala jeeda dalalka masar siiriya iyo suudaan oo ku jira oo uu ku jiro ilmo sideed jir ah kuwaasi oo la socday dooni kasoo shareecatay dalka libiya iyagoo doonayay inay mediterranean-ka ugu sii gudbaan dhanka yurub waxayna xaqiijiyeen mas-uuliyiinta in howlgallada baadigoobka ay weli socdaan si loo helo dad cusub oo badbaaday geeska kale ciidamada ilaalada xeebaha tuunis ayaa iyaguna ku dhawaaqay dhimashada laba qof oo tahriibayaal ah oo u dhashay dalka tuunis oo uu ka mid yahay ilmo yar halka lasoo badbaadiyey toddobiyo toban kale kadib markii doonida ay la socdeen ku qarqoontay xeebaha dalka tuunis xilli ay doonayeen inay ku gudbaan badda mediterranean-ka una sii gudbaan dhanka talyaaniga xeebaha tunis waxaa dhowaanahan ka dhacay dhowr shil oo naxdin leh oo ay naftu ku waayeen tobanaan tahriibayaal ah siddeed iyo tobankii disembar ee ugu yaraan labaatan qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay kadib markii uu markab ka degay xeebaha dalkaas wararkii alfurqaanna waa naga intaa